wasaaradda cadaaladda ee arrimaha garsoorka galmudug ayaa magaalada dhusmarab sida rasmi ugu soo xiriirtay siminaar sicilo maalmood kaasoo loogu talagalay karuqaadida iyo xirfadaha bahda cadaaladda galmudug waxaana siminaarkan ka soo qaybgala xubno muhiim oo ka tirsan hay-adaha garsoorka booliiska iyo sidoo kale garsoorayaal xeeraliyayaal iyo qaranada galmudug ujeedada ugu weynay siminaarkan ayaana ahayd in lasii xoojiyo fahanka sharciga sharciga dumarka ee soo gurbiya baaraha galmudug taasoo qayb ka cadaalada lagu jil hortago naafaynta xubnaha taranka dumarka iyadoona ay sheegeen ka qaybgalayaasha in dadaal gelinaya si lagu hortagi lahay bulshadana looga bari lahayo sharciga ay u dejisay galmudug haweenka soomaaliyeed ugu horeyn ayaa waxaa ka hadla xiritaanka siminaarkani ifraax axmed oo kamid ah hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda haweenka iyadoona sheegtay in laga hortago falaalka ka dhanka dumarka soomaaliyeed
anaga marka ifraax axmed amba ifraax foundation waajibkana saaran waxay tahay maadaama aan ka shaqeyno ololaha iyo ciribtirka gudniinka gabdhaha muhiim ay noogu ahayd intaana sharcigii bulshada aanu u geynin inaan maaragta cadaaladda horkeenno sababta cadaaladda u horkeenaynana waxay ahayd cadaaladda inay ogaato inuu sharci jiro in maamulka madaxweynaha saxiixay gudoomiyaha baarlamaanka oo saxiixay wasaaradihii line ministrygana ay kasoo shaqeeyeen adinkana waxaa idiin wacna waxay ahayd in sharciga aada ogtihiin inuu jiro oo saxiixan yahay oo yaalo maadaama aad tihiin fulinti dadka qaara waxaan yidhahdeen maxaa ugu bilowdeen booliiska iyo maxaa cadaaladda booliiska cadaaladda waxaa ugu bilaawna waxay tahay maanta hooyo haddee dhib geyso dadkii meel saaraya meel saari lahay adinka wa sharcigii haddaa ku baraarugsaneen aadan ogeenne xoogaa dhib waaye maadaama sharcigii oo madaxtooyada laga saxiixay oo iska yaalo waa horta inaa ogtihiin ilan sharcigan qodobaa lagu qoray maxaa qabanayo iyo maxaa iqaabti iyo waxaasaa lagu qoray anagana waajibkana saaran waxay tahay inaan sharciga baahino si adinka markii aa ogaataan inuu sharciga jiro hooyadii kaamka joogtay hooyada xaafada deganeed waajib nagu tahay inaa wacyigelin u sameyno si ayaga naftirkooda ay sharciga wax ugu bartaan wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha garsoorka galmudug ayaa dhankiisa sheegay in qayb ka yihiin dadaalada lagu hortagayo yareynta dhibaataynta dumarka soomaaliyeed iyadoona loogu baaqbaha cadaaladda iyo garsoorkan ka shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka taagan dhanka haweenka la xiriira dhibaatayntooda
raggeennan iyo gabdha halkan jooga oo booliiska iyo si guud cadaaladda ka shaqeeya annagana waxaa nagala rabaa inaan kaalinteena qaadanno sharcigii haddaan fahanay maadaama dee sharcigu uu soo maray hay-adihii fulinta iyo sharci dejinta iyo ilaa heer madaxweyne madaxweyne uu saxeixay waxa uu haray waa uun fulin fulintiina dee waxaadan aqoonin amaadan ogeyn ma fuli kartid marka oo mahad celinaynaa bahda ifraax iyo kooxdeeda inay doorkaas runtii ay qaateen oo waana ku dhiirigelinaynaa inay sii ballaariyaan oo si guud bulshada loo gaarsiiyo hadda meel fiicana laga bilaabay de annagana bahdeennana waxaa nala gudboon inaan dhinaceenna shaqada ka qabanno waanan ifrax iyo kooxdeeda keliya ku halayne qof kasta oo maanta risaaladu halkan ka qaaday inuu reerkii iyo qaraabadii iyo degmadii iyo meeshuu ka yimid iyo intuu dad heli karaba inuu kula laabto aan iskula dardaarmayno hadduu ilaahay yidhaah wasaaradda cadaaladda arrimaha garsoorka galmudug iyo hay-adda ifraax foundation ayaa ku holansiisay wax loogu qaba lahay la dagaalanka xadgudubka ka dhanka dumarka iyagoona sheegaysay loo hamari lahay baritaanka iyagoona sheegay inay qayb ka qaataan sharcigan si uu gaarsiin lahay in bulshada soomaaliyeed isgaaraan sida reer galmudug si loogu dhaqmo ayna wax uga tarta dhibaatooyinkii la kulmaan haweenka soomaaliyeed gaaraan kuwa reer galmudug